dhallinyarada hadda soo baxayso oo jaamacadaha galayo oo shuruucdana baranayso in la badiyo eh, in loo raadiyo eh, kaalmaha eh, deeqo shar- shar- sharci in loo raadiyo in ardaydan oo kale maaragtay la aruuriyo oo la tababaro hadhow si wasaaradda iyo ugu xirnaan lahaayeen dhallinyaradan oo kale haddii ay tababar u baahan yihiinna maxkamadihii oo kale loo diro interns waxa la yidhaahdo marka wasaaradda waxay samaysay interns eh, qiiba oo ay samaysay oo hadda dadka noocaas oo kale eh, lagu caawinayo dadkana waxaa waxaa looga talagalay jiilka dambe oo soo bixi doono Eh, jaamacado fara badan baa eh, la sameeyey jaamacadahaasna waxay leeyihiin kuliyaad kala duwan kuliyaadkaasna badi eh, qaar qaanuunkay baraan qaarna shareecada Eh, manhajkay ku baraan waa kala duwan yahay oo manaahij kale oo wadamo kale iyo lagu tababaraa marka manhajka horta in la madeeyo wadanka ka baxayo muxuu yahay buugaaga la akhrisanayo maxay yihiin marka shuruucday hore waan leenahay oo haddii eh, waa yaalaan laakiin eh, dadka badan oo hadda soo galaya meelo kale ka imaanayo waxaa la barahayaa manaahij kale horta manaahijkii dalka eh, lahaa hore u lahaa oo la horumariyey in wadatashi la geliyo oo la dhammaystiro oo ardaydaas lagu tababaro Eh, af soomaaligana dabcan waa muhim buu u yahay haddii eh, maxkamadihii yaa looga hadlaya oo dadkii imaanayay ayadana maaragtay af soomaaligii in lagu baro ayadana arrin eh, muhim ah oo dadkii si fiican eh, loogu daraasiyo